الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إجلال الكبير روحي وينا xurmayntiisii weynayntiisii ayuu baabkiisii yahay bal baabkii kan ka horreeyey waxaan kuba soo aragnay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo xadiidkiisii ahaa ruuxaan ruuxa yaree muslimiinta u naxariisan xaq buu leeyahy ka naxyari oo shafaqadii raxmadii iyo ludfigii iyo taa rifqigii umura loo dhimrinayay xaqa aan gudaneen u naxariisan ka weynna xaqiisii aan garani naga mid maaha bal markaa kolley waxaana weli abwaabtaas baan kuba jirnay marka xaqii ka weyn ee uu lahaa maxaa kaba mid ah ijlaalkiisii tacdiimkii iyo ixtiraamkii la ixtiraamayey oo awjuhdii laguba ixtiraamayo wax ka midiina way noo soo socota haddii la yidhaaho oo weliba abwaab kale aynoo dambaysa ee xaqaa horeynu soo marray ruuxa weyni leeyahay oo ruuxii muslimkaa laga doonayo inuu guto ee ka weyni uu lahaabaa waxaa kaba mida dee ixtiraamkiisii iyo ijlaalkiisii markaa tii baanu baabkeedii yahay xadaثna bشhr بn mحamedi qال أخbarana cabdالlahi qال أخbarana cawf عan زiyaad bn mkrاq قال قال أبو كنانة عن الأشعري قال أنه قال الحق سندka cabdاللahi gan ku jira waa imaamkii cabdاللahi بن المبaaرك ay yidhaaheen khisaashii khayrkaaba ku kulantay waxa uu cabdاللahi بن المبaaرك kaba warinaya cawf nin la yidhaaho waa suurtagal inaynaan hore u soo marin waa nin kolley kutubta lixda abo kuba sugan oo cawf ibnu abi jamiila laba yidhaaho cawf ibnu abi jamiila alacraabina way raaciyaan alcabdi bay nisbadiisa ka dhigaan oo reerkii reer cabdiqays baa loo nisbeeyey waana nin reer basro ah kolley waa nin hiqo ah oo marka la eego dadkii moxamed ibnu siriin iyo xasan iyona wax waa ka wariyaa imaka nin ziyaad ibnu mikhraaq la yidhaah buu kaba warinayaa in waa la mucaasarooday dadkii taabiciintii ugu yaryaraa waa da-diisii bay kuwaasi ahaayeene laakiin isaga dee cid saxaabo u la kulmay ama uu arkay ma jirto oo waa atbaacu taabiciintii un raggii ugu waaweynaa buu noqonayaa bal waa nin siqaan leenahay walow dee kolkol qadar iyo tashayuc iyo waxyaalo barhkood ha ku tilmaameen ama ha ku sifeeyeenbe ziyaad ibnu mikhraaqna waxaan filayaa hore inuu soo marray waa nin siqo ah oo taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa bal ziyaad ibnu mikhraaq baa wuxuu yidhi qaala abu kinaanata abu kinaana magaciisa halkan nooguma sugna ziyaad ibnu mikhraaq baana kaba warinaya waana ninkan abumu ashcarigan ka dambeeyana waa saxaabigii jaliilka abu muusa alashcari taasba weyn xafnu xajar wuxuu kaba cabiraa kitaabkiisa taqriib markuu abuukinaanahan sheegayey kollay magacay uu leeyahy inu haynaa ma jirtaba oo dee ay soo naqliyeene abuukinaanata alqurashiya can abi muusa majhuulun waa cibaaradiisii min athalitha abukinaanaha abu muusa alashcari kaba warinaya waa ashcarigan waa nin taabiciyo horta dhexe waana nin majhuula ujeeddadu kollay jahaaladan uu sheegayaa ziyaad ibnu mikhraaq oo keligii kama warine ilaa saddex ruux waxbay ka wariyeene cid tawsiiqisay baan lahaynoo waa nooc ay kaba cabiraan culimmadu markay sheegayaan mastuur ay ka cabiraan ama majhuululxal oo ruuxa aan dee laba ruux iyo wax ka badani kaba wariyeen cadaalad daahir ahaan mooye dee cadaaladiisii hoose lama hubsan oo lama tijaabinoo khibro sidaasoo looma laha laakiin cidimay tajriixin dee cidna may tawhiiqin oo waa mastuur bay dhahaan ama majhuululxaal bay dhahaan waa asturan yahay daahir ahaan waa cadli laakiin baatinkii baan khibro saasa loo lahayn ama majhuululxaal baa la yidhaha xaalkiisa laga jaahil yahay bal ninku horta waa nin saas ah waxa weeye oo taa wey kolle cidda wax ka warisaana bukhaarina kitaabkeennan buu wax kaba wariyaa xadiidkana abu daa-uud buu inoogu sugan yahay abu daa-uudna u wariya xadiidkiisa labadaa sheekh baa wax kaba wariya sida ziyaad ibnu mikhraaq oo kale laakiin waa siqa isagu wuxuu idhi marka abu muusa alashcari inna min ijlaalillaahi ilaahay weynayntiisa waxa ka mid ah waa ilaahay tabjiilkii iyo tacdiimkii ikraamadi shaybati ikraamadi shaybati cirada ka u saaxiibka maamuuskii iyo xurmayntiisa almuslim muslimka waa ruuxa weyn ee muslimka ah ee waa ruuxa muslimkii weyn oo la maamuuso la karaameeya ilaahay weynayntiisii bay kaba mid tahay ee waana ruuxu markuu qaradkan xaqan uu leeyahe shareecadu ay siisay aada gudatid uu maamuusayu ikraamayo waa nin shareecadii ku dhaqmaya ku camal falaya ijlaalkii ilaahay bay kaba mid tahay waxaamil lqur'aani qur'aanka kii xambaarsanaa qur'aanka ruuxii xaamilkiisa ahaaye hayr ilghaariib fiihi ku isagu ku xadgudbaya oo ku xeel dheeraanaya xaddii baldhaafaya ama ha noqoto bal ka soo qaado waa xagga macaanidiisii wixii kaba qarsoonaa wixii ka ishtibaha galay macaanidiisii buu tatabucaya doonaya inuu ogaado oo kale jaanibkaas buu ku xadgudbaya ama haba noqoto xaggii qiraa'adiisii oo dee ifraad iyo tacadi badan ama ziyaadaad badan ama ifraad badan buu laba imanaya haba noqoto xataa dee marka la eego isaga tajwiidkiisa iyo makhaarij alxuruuf buu dee kolley shay kastaaba hadduu xaddiisii dhaafo wuxuu isu rogaa un dadkiisii buu isuba rogaa ee ruuxii isaga qur'aanka intuu xambaarsanaa aan ahayn kaa ku xadgudbaya alguluwu fii kulli shay waa mujaawasat lxad xaddi oo laba dhaafo walal jaafi canhu isagu kii ka engegnaa waa kii ka tegayey oo tilaawadiisiibuu faraa ka qaaday camalfalkiisiibuu faraa ka qaaday waa ruuxa dee isagoo camalfalkiisii ama aqrintiisii iyo bal waxa weeyaan waxyaalaha faraa ka qaadee kaba fogaaday ka aan ahayn oo ruuxii dee muslimka ahaaye qur-aanka xambaarsanaaye isagii aan dee isaga marka la eego ama xagga macaanidiisa wixii kaba dheeh galay tatabucii iyo umuuraha caynkaasa ayn tatabuceed ama xagga tilaawadiisaba haba noqotee aan ku xadgudbahayn aan dee isagu gaboodfalahayna labadii baynalifraad waa dee tawasudkii kilaa darafay qastil umuuri damiimu sa yidhaaheenba adugu kaan ahayna xurmaynta la xurmeeyo karaamada la karaameeyo qur-aankan uu xambaarsan yahay baa lagu maamusaya kalaamkii ilaahay waynayntii ilaahay buu kaasna kaba mid yahay waikraamadi suldaani waa madaxtinimada iyo suldaanka kii u saaxiibkaa karaamayntii almuqsidi caadilka ahaa waa suldaankii bal dee caadilka ahaayee cadligiisa uu kaba badnaa jawrkiisii ama caadilka ahaa cadliga ahaa isagana adeecitaankii horta wixii aan macsiyo ahayn waa lagu adeecayaa wixii aan macsiyo ahayn waa lagu adeecayaa dee macsiyo iyada in inama daacatu fi lmacruuf laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq oo cid lagu adeecayaa ma jirto haddaba maamuuskiisa iyo xurmayntiisa iyo karaameyntiisuna isna ijlaalka ilaahay ayuu kaba mid yahay bal xadiidku kitaabkeennan oo abu bukhaari siduu ku wariyay malaa qolooyin kalena seen way la wadaagsadeene waxa weeye mowquuf weeye oo imanka halkan inamuu odhan dee qaala qaala rasuulu ullaahi salى اllahu عalيه wasalam inooma taalo can ilashcariyi qaala taas baa inoo taalo markaa mowquuf baa bukhaari kuba wariyey cabdullahi bn mubaarakna kolley dariiqiisu waa saasoo dariiqiisa sidaasaa laga wariye qolooyin kaloo caaf ibn abi jamiila ma kaba wariyeen iyagoo xadiidka marfuucnimay ku wariyeen waa cawfun laakiin dariiqiisa aan dariiqan cabdillaahi bn mubaarak ahayn waana sida abu daa-uud kitaabkiisa dhacdo abu daa-uud xadiidkan markuu wariyey dee marfuuc ahaan buu ku wariyey kolley qolooyin kale oo abu daa-uud la wadaagtay walow dariiqaa cawfun uu yahayna way jiraan oo xadiidkii marfuucnimo kuba wariyey taas baaba jirta bayhaqi oo kale iyo dariiqan mawquufkeenaha inuu cillo ugaba dhigaatii marfuuca ahayd khaasatan iyadoo cabdullaahi bnu mubaarak ciddan kale ee cawf kaleba warisay ka xoog badan yaha xagga idqaanka iyo dabdiga laakiin bal shawaahid uu leeyahay uu leeyahay daraaddeed oo halkan kuba soo aroortay ayay dee qolooyin kalena taa uba raajax yeelaan oonay cillo ugaba dhigin xadiidkanna imaam nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisan tibyaan ee aadaabta xamalada qur'aanka uu kagaba hadlo iyo kitaabkiisan kale riyaad الصaalixiin oo isaguna waa qaybaha hore uun kitaabka ayuu kuba saaraya boobka dee dadka ama dee da- ha noqoto fadli kale haba lahaayeen tawqiirkooda baabkuuba dhigtay labadaba waa xadiid xasana ayuu ka cabiraa kolleyna xafnu xajar iyo sheekhiisii abulfadl alciraaqi iyadna waa laga soo naqliyaa iyo dahabiye inay taxsiiniyeen oo bal waxaan leenahay waa shawaahidda xadiidku leeyahay dee dariiqeennani waa mowquuf duruqda kale ee marfuuca ama uu inooguba yimi oo shawaahid la daraaddeed ayay a'immada aan sheegay xadiidka waxay ku tiriyaan inuu xasan yahay walow dee jahaalada ninkan abukinaana ay jirto ee waa jahaalo dhow weeyaanoo waa taan leena waa mastuur ama majhuululxaal duruqna waa yeeshay iyo shawaahid buu yeeshay bal markaa kitaabkeenna mowr mowquufa kuba noqdeen xadiidku fii aslihi marfuuc weeye marfuucnimadaas duwana weeyaan taa ama imaam nawowi iyo aimada kaleen magacaabay ay xadiidkan ugu xukmiyeen xadiid xasana inuu yahay xadiid xasana inuu yahay maxalu shaahidkuna waa ikraama dishaybati lmuslim oo ruuxa weyn ee muslimka ah oo la xurmeeyo la karaameeyo la maamuusa waxay kaba mid tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala ijlaalkii oo markaa xasi iyo xadin ruuxa lagu boorinayo in ruuxii kaba weynaayo dee ruuxii da-daha ee muslimkaa karaameeyu maamuusa ama xaqiisaa horaynu soo maray wayacrif xaqa kabiirina uu garto garashadiina ee ku dhaqan bay noqonaysaa maamuuskiibiyo dee inuu laba yimaadee noqon waa tabaabku inooguba yaale bal taa borrin layskuba borrinayaana xadiidka way inooguba sugan tahay xadaثna mحamed بن سلاm qaal akhbarana jliil kole waxaan filaya qolooyinkiini dabcada daar الsلاam imika hawaamishtu inay caadi tahay oo dee haamishkan raqamka dusha ku qoran iyo ka hoosena way isleeyihin baan filaya intan imika horta casharkan saaka markan eegaya xadaثna mحamed بن سلاm qaal akhbarana jliil عan mحamed بn isحاaq عan cmr بn شhucayb عan abihi can cabdillaahi bni camrin dee kolley can abihi can jaddihina weeye maaha dee taasay ahayd saan kuba soo maray waa xadiidkaynu soo maray uun dee riwaayaadkii can cabdillaahi bni camr bn alcaasi qaala annahu qaal qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam laysa minaa naga mid ma aha man lam yarxam sagiirana ka ayaga yar ee muslimkaa ka aan u naxariisan wayuwaqir aan weynayn kabiirana ka ayaga weyna alfaadii hore xadiidku waa kii horeynu soo maray isaga alfaad iyo duruq leh wayacrif xaqa kabiirina baynu sooba maray n waxaa kalooynu soo maray laysa mina man lam yacrif xaqa kabiirina taas oo weliba qeybtaasi ay horeyso man lam yarxam sagiirana wayujila kabiiranana xadiid abu umaamo ayaynu ku soo maray bal kii horena waxaa inooguba sugnaa ikraamka iyo ijlaalka ruuxa weyne inuu ilaahay weyneyntiisa ka mid yahay kanna waxaa inoogu sugan ruuxa xaqaa kaba tegaya ruuxii weynaa muslimkaa karaameyn waaye maamuusi waayey inaanu dee inaga mid ahayn baa rasuulka ilaahi u yidhi oo bal taasna laysa mina obalna cala aqal dee hadyigii rasuulka ilah n dariiqiisii khilaafsan waxi uu la yimi gees marsan oo dee bal taas bay noqonaysaa waana kolley adkayn weyn oo layskuba adkaynayo jaanibkaa weeyo dadka yaryaraa lagu adkaynayo xaqaa dadka ka waaweyn inay gartaan ay xurmeeyaan ay maamuusaan bal madaahibtii ama duruqdii iyo dee qaybihii weyneynta maxaa kaba mid ah wabatan babun yabda-u waa bilaabayaa alkabiiru kii weynaa bilkalaami hadalkiiyo wasu'aali oo marka dee meel laysugu yimaado haddii hadal loo baahdo oo dadka ay kala wen yihiin waxaa dee leh oo bal matalan dee hadalka birowgiisii iyo umuurahaas ruuxii weynaa ki yaraana inuu aamuso weeye kol haddii ku ka weyni joogo dee haddaanu isagii u wakaalan oonu isagii kuba dayn hadalkii ama ruuxani aanu hadli waayin iyadoo meeshii hadal loogaba baahnaa inuu isaga ku daayo weeyaan oo u daayo hadalkii iyo bal taas isagii lagu horraysiiyo taas buu baabkeedii yahay xadadan dee waxsiintii oo kale iyo bal fadhiisintii iyo bal umuuraha caynkaasna waa dadka lagu horraysiinaye xadaثna سulaymaan بن xرb qala xadaثna xamaad بن زayd عan yaحya بn سacيid عan bushayr بn yasaar mowlى الأnصاar عan raafic بn khadيج وsهل بn أbي xasmta أnahma xadaثa أw xadaثaahu أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر بل حديث كلين سندكو دوار نودد عصبي واجران وانا حديث بخاري مسلم يوريان بل إن وحوية بخاري وكلا سند كان واكوري وهل كان كبورنا يو صحيحي سنة كبوريا لكن لوضع الشيخ بحديث كان وحديث اسكبه وافقسين bukhaarina dhowr meelood oo adabkan aan joogno uu macnahan u soo qaatay waa tarjamadan oo kale ayuu u tarjamaystay waa kuba wariyaa maalan dhowr meelood oo kaleo dee khaasatan ama qasaamadii iyo baldiyaadkii iyo abwaabo kaleo dee xadiidku uu bal maalan isagana uu daliil u yahay ama uu dee axkaamtiisu ay kuba sugantayna waa ku soo celceliyaa bukhaari walow muslim ee isagu markaa uu meel keliya oo dee xuduud marka la joogay ama qasaamo iyo halkaa uu ku soo arooriyo bal markaa waxaan leenahay sulaymaan ibnu xarbin iyo xamaad ibnu zayd iyo yaxya ibnu saciid waan soo wada marre kale dhowr yaxyaan aragnaa kitaabka kuba sugane yaxyo kalena waa inagu soo dhowya insha allahu sanadka kan ku xiga ayuunbuu kuba sugan yahay yaxyahani waa yaxya ibnu saciid alansaari weeye waa ninkii caalimka ahaa ee ansaareed ee taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa kaawo weeye ee maaha imaamkii yaxya alqadaan ma aha oo xamaad ibnu zayd iyo yaxya alqadaan iyo isla daba qaba weeye bal waxaa ka geeri horeeyey xamaad baa yaxya alqadaan kaba horeeyo waa dad siman eh yaxyahan sheekhiisu waa yaxya ibnu saciid alansaari horta waa mid xadiidkana waxaa inooguba sugan mala de haddaanu idin xarakaysnayna waa ku qaldami doontaane xarakada waa xarakaysanaysaan bushayr ibn yasaar bushayr weeye ee bashiir maaha kolley ruuxuna marka aanu xarakaysteyn qalad baa iman kara aniga waa i xarakaysanyaho waa dee si sawaabkayd bu igu xarakaysan yahe bushayr weeye oo waa ismi musaqara waxaana jirta marka la eego haddaan labada saxiix eegno dee bukhaari kitaabkiisa kalena aan eegno muslimna waa la wadaagsaday magacyadan dee kutubta kalena waa saasee bashiir iyo bushayr labaduba waa jiraan macnaa bashiir waa magaca badan isaga lama dabdiyo lama yidhaaho markaa dee laysuma sheeg sheegayo waa hebel iyo hebel iyo hebel lama tirinayo hadiyo goor marka magacyo intay sida ay u qormayaan ay isku mid yihiin sida loogu dhawaaqaya ay kala duwan tahay waana taa ay yidhaahaan almu'talif walmukhtalif yidhaahaan ee kutubta mustalaxu dee ay bal maalan nooc ahaan u dhigato kutub gaara oo lagu khaas yeelay oo kala duwan oo dee barhkood mujalladaad ay yihiin malaa dee intan aragnayna soo gaadhay waxa ugu weyn marka la eego dee markan la taxaqiijiyo un kitaabkan uu leeyahay ibnu naasiridiin ee tawdiix lmushtabih la idhaha tobanka mujalada maca faarista ee ibnu makuulo kitaabkiisa oo kutubtii baabkan asallada ahayd oo kale oo isagana dee ilaa toddoba mujaladiya waa jiraanbe bal waxa weeyaan kutubtaasna ay kuba khaas yeeleen oo dee xafid ibnu xajar iyo dahabi oo kale iyo ibnu naasiridiin iyo raggii kaba horeeyey ay leeyihiin dad badan baa lahaa oo marka laega waa fadni dhan oy culimmadu u ihtimaameen waana tasxiifka lagaga badbaadaa qalad in ruuxii wixii looguba dhawaaqo markay haddaba umuuraha dabdinayaan waxay qaadaan labada magac ka yar bay dabdiyaan oo yidhaahaan waa intaas ama waa hebel iyo hebel maalin dhaweydna waa tii aan soo dabdinayna salima iyo salama salimaan dabdinoo nidhi waaba dee laba nin baan magacownay iyo reer nin saddexaad oo khilaaf ku jiro saxiixa muslim ku jiraana waa jiraa inta kaleo dhan waa salama halkana waxaan leenahay ninkani horta waa nin hiqo ah oo faqiih ahaayo ansaara kolley waa mawaalidoodii waa mawaalidoodii waa reer madiina oo taabiciintii dhexe kaba mid ah waa taa horta ninku in bushayr baana magaciisa la ydhaa ibn yasaar mawla alansaar waa kan inoo taala ninkani bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yihi labada kitaabba oo dee xadiidkan baabay labadooduba wada wariyeenoo ninkani waa jiraa nin kalaa jiro isagu ka horeeyaba waa taabici weyn oo mukhadranba ahoo bushayr ibnu kacbin la yidhaah bushayr ibnu kacbin oo malaa kutubtii horena wax ka yar yaqaanay oo bushayr ibnu kacbin la yidhaaho bukhaari kitaabkiisa waa ku sugan yahay muslimna muqadimaduu ku sugan yahay kuma sugna kitaabka dhexdiisa muqadimaduu ku sugan yahay bal labadaa nin baa wax bushayr la yidhaaho labada saxiix dee kolley kitaabkeennana bal busheer ibnu kacbi inuu iman doono wali kitaabkii waan ku jirnaayo dee waxaan imika aan marnay u mooye waxa dambe bal markaasumaan ogaan doonaa hore umaynaan soo marin inta dambe inuu ku jirana war uma haye bal laakiin si guud baan idinku sheegayaa bushayr ibnu yasaar iyo bushayr ibnu kacbin waaba taabiciintii labaduba kuwaasaa bushayra jira wixii aan intaa ahayn waa bashiirun wixii aan intaa ahayn waa bashiir ee muhimka waxa weeyaan un markaa bushayr ibnu kacbin la arko ama ibnu yasaarkan haddaa xataa kitaabku bashiir qoro dee waa qalad jiro uun de waa markaa watan lena ruuxu aba calaamadsada wixii aan xarakaysnayn inta kale raafic ibnu khadiij iyo sahal iyo waxa ka dambeeya waa asxaabtii rasuulkii ilaahay waxba iyaga ma taabanayno marka haddaba bushayr ibnu yasaar baa wuxuu ka wada warinayaa raafic ibnu khadiij iyo saxaabi kaleo aada u yaraay oo dee waxaaba laha waktigii rasuulka ilaahay wafaaday sanadii sideedaad ee hijrada ama ay sideed jir baabu ahaayo markaa sanadii saddexaad buu dhashay waa sahl ibnu abi xasmo oo waa ansaar weeye kolley waxaad moodaana khalal inuu horta nuskhadayda fadlullaahi samad uu jiro oo dee bal maalan marka la eego xagga sheegitaankiisii intaa haba sheegay laakiin waxyaalo kale u kaba horreysiyo dee aan jirin bal labadan waa tan haddaba labadoodan baa u wada warramay annahumaa labadan yaxadasaa way warrameen yay u warramayaan bushayr aw xadasaahu oo waxay ugu warrameen ana cabdاllahi bna sahlin ومحayصة بن مسعوud ataya khaybara laba ninoo isku reero weeye ilmaadeer bay ahaayeen cabdاللahi بن سهلin iyo محayصة بن مسعوud ayaa waxay yimaadeen khaybar anaa khaybarna waa intii la furtay markii rasuulka ilaahay salawaaت الlahi وaسلaaم عalيه u khaybar furtayna wuxuu ku daayey qoladii sii deganayd ee yahuudeed iyagaa dhulka beeranayay iyagaa joogay ahdi iyo baa rasuulkii ilaahay dee ahladin bay noqdeen wixii ka soo baxaa dee dhulkii waa dhul islaamku leeyahay ee ayaa la wada yeelanayo iyaguna shaqaday ku yeelanayeen muslimiintuna dhulkay lahaayeen bay kuba yeelanayeen taas bay jirtay marka waxay ahayd meel iyada cahdi dee imika dadkii muslimiintaha iyaga wax cadaawo ka dhaxeeya aanay jirin iyaguna ahludimaa bay ahaayeen dhan bay u yimaadeen waa qaraday lahaayeen waa intii la furtay dabadeed bay yimaadeen fatafaraqa fi nakli dee dhulkuna waa dhul beero lahaa timir badan baa kaba bixi jirtay dee raashin kalena way kaba beeranayeenoo kollay qarad bay u yimaadeen inay adigu safar u tegeenna waa suurtagale qaradkii ay u tegeen bay adigu kala tegeen oo nimba meeshii bay adigu magaaladii bay dee malaha way ku kala tegeen fatafaraqa fi nakli dhulkii beeraha ahaaba iyo timirtii bay ku kala tegeen faqutila cabdullaahi bnu sahlin dee cadow kalena muslimiintu meesha kumay lahayne cabdullaahi bnu sahlin bay la dilay ninkii muxayisa wuxuu yimi isagoo cabdullaahi bnu sahal oo meel goda saa loogu tuuray oo dhiiggiisii ku dhex galgaranaya dee waa aasay waa ka yimi rasuulka ilaahay madiinuu yimi markaasaa qoyskii baa isa soo raacay oo dee ay ninkan qaraabadiisii ayoo rasuulkii ilaahay bay arrintii dacwadoodiisi ay u gaadhsiiyaanoo waa kan fa jaa waxayimi oo markii uu soo noqday muxayisa cabduraxmaan ibnu sahlin wa xuwayisatu wa muxayisatu ibna mascuudin laba ninoo walaaloo xuwayisa iyo muxayiso la kala odhanayo midkoodkii arrinta u joogay ahaa iyo ninkii la dilay nin ay walaalayeen waana ilmaadeer ah ayaa is yimi oo isa soo raacay waxay u yimaadeen ila nebiyi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay fatakalamuu way hadleen fii amri saaxibihim ninkan saaxibkooda ahaayee la dilay sha'nigiisii amarkiisii amarku waa sha'n iyo xaaladii oo arrinkiisii ayay kaba hadleen taas bu fatakalamu macnaa dee imika hadalkii rasuulka ilaahay ciddii bilaabaysa ooban ka joojinaye macnaa waxay dooneen inay hadlaan oo dee rasuulka ilaahay bay arrintoodii u bandhigayaan ay u sheegayaan weeye fatakalamuu fii amri saaxibihim amarku halkana bimacnaa sha'ni weeye waa kii lagu jamcinayay umuur waxa weeye haddaba saaxibkoodii arrinkiisii fabadaa cabdiraxmaan dee taasay dooneen weye imika fatakalam way hadleen weli may hadleen waxay u yimaadeen inay hadlaan waanay dooneen rasuulka ilaahay markay soo gaadheenoo fabada'a waxa bilaabay cabduraxmaan de cabdiraxmaan isagaa ninkii la dhashay cabdullaahi bnu sahle ee la dilay haddii dacwo la qaadayana ninka saaxibu dacwa isagu noqonaya dadka kale ma noqonayo bal taas buu noqonaya dee isagaa le dacwadii isagaa deeta doonay hadalkii inuu bilaabo wa kaana waxaanu ahaa laakiin asqara alqowmi dadkii socday meesha yimi kii ugu yaraa faqaala lahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam kabir اlkubra manaa qadim horeysii weeye weyne waa cidda weyne cidda kaa weyn oo ujeeddadu cidda kaa weyn ee dadka kaa waaweyn u daa hadalka iyaga hadalka u daayo iyagu haba hadleen taas baa rasuulka ilaah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo kabir اlkubra alkubra waa jamcu akbar hortaba macnuhuna waxa weeyaan qadim lilkalaami man huwa akbaru sinan minka oo dee walow dacwada aan leenahay nin baa leh oo marka hore isagaaba le laakiin dee si bal warka bixintii guud weeye oo waa warbixin baa rasuulka ilaahay ay siinayaan suuradii qadiyaday u caddaynayaan baa rasuulka ilaahay yidhi oo dee kalaamka liyatakalam ilakbar weeye waa ka weyne ha hadlo dadkan kaa waaweyn hadalka u dah waa arrintii aynu soo marnay una dee ijlaalkii weynida hadalka waa lagaa leeyahay ee dadkan kaa waaweyn u daa taas baa rasuulka ilaahay yidhi liyatakalam oo markaa qadim اlkubra waa liyatakalam اlakbaru faqaala lahu الnabiyu salى الlahu alay slam kabir اlkubra qaala yaxya yaxya wuxuu yidhi wuxuu inoo fasirayaa kabir اlkubra yaxyana waa ninkii sanadka xadiidka inoogu sugnaa liyaliya اlkalaam اlakbaru taas baa macnuu yahy macnaa ha tawaliyo hadalka ruuxa weyne oo dee ijlaalkii ixtiraamkiisii bay kaga mid tahay ruuxii yaraa inaanu ka boobin hadalka kii weynaa ee u daaya inuu isagu u deysta mooyaane dee tanun mahay bal rasuul waxsiintii oo kale iyo in majliskii iyo waxyaalahaas oo dhan waa wixii laguba hordheysiinayo waxaa iyadana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noogaba sugan inuu yidhi waxaan arkay anigoo caday ku cadayanayaan is arkay waa manaam laba ninna meesha way joogeen mid yar iyo mid weyn oo deetuu doonay cadargiibu u fidiyey kii yaraayo waxaa lagu yidhi kabir baa rasuulka ilaahay lagu yihi manaamkii bacnaa weyne iyo ka weyn horreysiiyo markaasuu kii weynaa waa dee isagaa inoogaba warramay waa adigu noocii waa waxsiintii oo kale majlis haddii laba joogo bal adigu ku ruuxii weynaa karaamada iyo ijlaalkaas buu leeyahay halkan liyaliya alkalaama asqaru lqowmina waxaan idhi dee yaxyaa le m liyaliya alkalaama alakbaru waxaan leenahay yaxyaa lehe laamtu markay laamulmri ay tahay ficilkiina ficil muctala la yahay ee qiyaasku wuxuu keenayey qawaaciddii carbeedna waafaqsanayd in ya-da dambe ay dhacdo oo liyali lkalaama la idhaaho dee waayo ficilkii marka la jasminayo waxaa lagu jasmiyaa xadfa xarfi lcila ayaa laguma jasmiyaa bal imika laamtan waxba kama dhigayno laam tacliil inay tahay oo ficilkii markaa macr uu noqdo dee ficilka marfuuc dee adigu ah aan majsuum ahayn ee dee ficil mansuub uu noqonaya isagana ya-diisii way joogaysaa bal markaa in laakiin waxay iskaba jirta kolkol luqadana ka mid weeye iyadoo dee wixii jasminaya uu jiro xarfu cilihii ama ishbaac leha laba idhaaho waa xarakadiisii oo kale iyo ama kii muctalkaa loola mucaamalooday sida kii saxiixa ahaaye taasna luqadii ka mid weeyaanoo bal taas bay tahaye laakiin laamta markaan laamulamri kaba dhigno qiyaasku wuxuu keenayay liyeli un in la yidhaaho ya-da dambe ay godeen fatakalamuu way hadleenoo dee waxaa bilaabay markaa dee ninkii kolley waaqacada uba joogay arrinkii bay kaba hadleen fatakalamuu fii amri saaxibi oo yidhaahdeen nimankaasun cadow kale ma lihin ninkiina waa la dilay saasay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba yidhaaheen faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi atastaxiquuna oo rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi atastaxiquuna ma mudanaysaan qatiilakum waa ninkii laydinka dilay waa dhiiggiisii aw qaala saaxibakum biaymaani khamsiina konton dhaarahood minkum idinka idinkama mid ataama ku mudanaysaan oo macnuu waxa weeye rasuulka ilaahay iyagii wuxuu u bandhigay bal dee inay bayino kale ma jirto caddayn ma hayaan ninku isagoo galgalanayo ninkana uu yimo xataa dee waxa weeyaan markiina waa dhintayba laakiin meeshii lawsa ama calaamo iyo qariino weyn baa taaloo meeshu waa degaan yahuudeed cadaawaday muslimiinta u hayeenna waa la og yahay ha laga qaalib noqdee iyaga ayaa lagu tuhmayaa haddaba ma konton idinka idinka midii ma dhaaranayaan inay iyagu idinkaba dileen ama shaksi iyaga ka mida ninkaasaa naga dileen ma ku dhaaranayaan waa konton dhaarood bal markaasoo dee tasaasaa ku mudanaysaan ruuxii saaxibkiina ahaa dhiiggiisii ama qisaasa noqoto haddii ruux mucayan ahayd siay bacd alculamaa kuba tagaan ama diyo un haba noqoto culimada aan kuba sugin qasaamada qisaas ee haba noqotee taa arrintu ma dhacaysa qaalu waxay idhan yaa rasuul اllahi amrun huwa amrun lam narah waa arin aanaan u joogin oo naan arag seebaan ugu dhaaranaynaa markaa dee namaanaan arkahayn markii la dilaye taas bay yidhaaheen dhaartii bay kaba joogsadeen qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fatubri'ukum yahuudu kolley hamse istifaam baan qadaraynaa tii hore way inoogu jirtee fatubri'ukum fatubri'ukum maydin beri yeelaysaayo yahuudi yahuudi biaymaani khamsiina minhum konton iyaga kaa mida dhaartooda ujeeddadu yahuudi ma aqbalaysaan inay yahuudi ay dhaartaan oo konton dhaarood ay ku dhaartaan ama konton iyaga ka mida ay dhaartaan inaanay dilin oo sidaasna ay dhiiggiinii kaga beri noqdaan weeye maydin beri yeelayaan ujeeddadu dhiiggiina ay kaga beri noqonayaan iyo wixi a u sheeganayseen qaali waxay idhahan yaa rasuula اllahi qowmun kufaarun hum qowmun kufaarun waa niman gaalo oo ilaahay kama cabsanayaan oo dee inay bdhaar beena iska dhaartaan aamin kababa nihin oo dad ilaahay ka cabsanaya maaha dhaar beena iskaba dhaaran iyagoo xaqa iyagii kuba duudsiyaya labadii xaalaba sidaasay yidhaaheen bal wixii rasuulka ilaahay yeelo way nooguba sugantahay kolley halkana inagu adab baan ku sugannahay waa waxyaalihii fiicnayd oo dee adabtuna waa isticmaalu maa yuxmadu qowla wa ficlan waa isticmaalka la isticmaalayo wixii fiicnaa wanaagsanaa ama hadal ha noqoto ama ficil waxyaalihii fiicnaa ee shareecadu inoo jidaysay maxaa kaa mida ruuxi weynaa in la xurmeeyo oo xataa dee waxyaalihii laguba xurmeynaya lagu horreysinaya maxaa ka mida hadalkii inkii yaraa u daayo isagu noqdo ka hadlaya ee hadalkii bilaabaya bal hadhow marka dambe wixii uu raacinaya kan kale haba raaciye intaas baa baabka uu sheekhu inooguba baabaystay haddii dee su-aal uu laba imanayana dee kolley kalaamkii waa tan bal ijlaalkiisii ayay tani kaba mid tahay waa xaqii ay ahayd in la garto la ilaaliyo ayaa dee waxyaalihii ijlaalkaasi kaba imanaya ama ikraamkaasi kaba imanayayba intani kaba mid tahay intaa way horta waxa baabka inooguba baabaysan ama xadiidku xagga marka la eega axkaam waa xadiis weyn weeye arrin weyn buu asaasu yahay oo dee waa waa arrinkan ama waxaan la ay culimadu kaba cabiraan alqasaama oo marka sidan oo kale ruux baa la dilay dee wax iyadoo la leeyahay hebel baa dilay oo markhaati loo hayaa ma jirto laakiin low siya qaraa-in baa jirta marka taas baa dhaartan baa timaada dhaartanna waxay dhaaraa kale kaga duwan tahay markay dhaarta kale noqoto dee ama dacwo kale noqoto ruuxan mudacigee wax sheeganaya lama dhaariyo isaga bayino iyo caddayn baa la weydiiyaa hadduu bayinada waayo mudaca calayhiga ayaa dhaarta bilaabo ku horeeyo hadduu dee isagu diido markaas uu dhaaran waayaa dib loogu soo celiyaaye laakiin mudaca calayhiga ayaa dhaartu ay xaggiisa tahaye albayinatu cala almudaci bayino iyo caddayntu waa kan wax sheeganayo caddayn maha dhaar ee waa caddayn wixii uu caddeeye uu sheeganayey haddii uu isagu caddayntaa waayaa ruuxan isaga wax loo sheeganayey ayaa jaanibkiisa isaga eeg ruuxan xoog leh waayo isagu dee alaslu bara'atu dima marka wax daciifa laguga kaaftomaa waa dhaar uu dhaarta ayaa dacwadii kaba ridaysa hadduu allahuma nukul yimaado ayaa dib loogu soo celinayaa kan laakiin qasaamadu maxay kaga duwan tahay markay noocan ay tihiyo dilka caynkani dhaco kii mudaciga ahaa ee wax sheeganaya ayaa dhaartii bilaabaya eeg m waa kii mudaciga ahaa ee dee bayina iyo waxyaalaha loogaba fadhiyay dacwooyin kale albayina cala almudaci ayaa isagu ah kaa dhaaranaya konton dhaaroodna weeye ama konton shaksi ha dhaarteen ama looba qaybiyo bal markaasuu markuu dhaartaan haddii uu dhaarto dee diyadii way mudanayaan aimada qaarkoodna hadday shaksi mucayana kuba dhaaranayaan qisaas baabay gaadhsiiyaan bartaaba wey haddii bal markaa kii mudaciga ahaa uu dhaaran waayo uu dhaartii kaba joogsado markaas baa waxaa imanaysa kuwii mudaca calayhiga ahaa inay dhaartaan iyaguna waa dhaaraha badan ay kuba dhaartaan ama intaas in leeg ay kaba dhaarato dabadeedna iyagii beri bay noqonayaan balta iyaday noogaba sugan taaba weeye oo xadiidku marka waxaan leeyahay waa xadiid ee masaladan qasaamadu way weyntay kolley masaladuna waxaan filaya ee jahliyadii carbeedna waa waxay kuba dhaqmeen oo khaasatan dee qisa jirta oo dee kutubta inoogaba sugan oo in markaa abu aalib oo kale iyo arrinsaasoo uu fuliyey bal shareecadna kolley waa waxyaalo dee ay timi oy kuba timi oy subtaybe mahatii jaahiliga laakiin waa wax horo qabla alislaamna lagu camal falo laguba dhaqmay bal taasba weeye oo arrinka inooguba sugan haddaba labadii arrimoodba way ka joogsadeenoo waxay leeyihin de anagu maanaan joogin ma dhaaran karno markii uu yahuud rasuulka ilah yidhi haddaba ha idiin dhaarateen waxay idhahan dee waa ma aaminayno weeyaan oo waa dadka gaalada ee beenta ee waa been sheegaye bal markaa ma aaminayno ruuxii muslimka ahaana halkan dhiiggiisii baa yaal rasuulka ilaahay ma doonin marka dhiiggiisii in halkaasun lagu daadiyo oo dee nimankii haddaanay nimankani dhaaran iyagii horta waraaq buu diray rasuulka ilaahay maanaan dilin bay yidhaaheen oo taasaa dee kolley xadiidka duruqdiisa inooguma timi haddaba in kol haddii aanay qoladii wax sheeganaysay dhaaranna idinkaa dhexdiini lagu dilo ilowba ilow bixiya taasna rasuulka ilaahay mu ilzaamin waayo wixii lagu sugi lahaa meeshii ma yaalaan iyagina way dafirsan yihin oo inagu ma ogin bay leeyihin oo maanaan dilin marka rasuulka ilaahay si aan ruuxan muslimkaa dhiiggiisa u baabi'in ayuusan yeelo waa kan muxuu yihi fawadaahum waa magay oo iyagii buu magtiisiiyey de haddii aan isaga ujeedno isagii buu magtiisii bixiyey fawadahu bay ahaan layd rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm min qibalihi xaggiisii waa geel iyo sadaqada ayuu kaba bixiyey oo boqolkii halaad buu isagu xaggiisa ka bixiyu iyagii siiyey qaala sahlun sahl baa wuxuu yihi faadragtu waxaan soo gaadhay oo de uu yaraa markaas kolley maha beri dambe hashiyoo joogto weli maaha ee waa markii geelii la keenayoo e oo dhow waana inan yarna uu ahaa waa taan lene waqtigii rasuulka ilaahay wafaadii sideed jir buu ahaa de waqtigana waqtiyadaasun bay ku dhoweydo waa intii khaybar ay noqotay ee waxa weeyaan iyagu la furtay dabadeed bay hayde naaqatan hal min tilka libili geela kaba mid ahayd oo ayaan soo gaadho fadakhaltu waxaan galay mirbadan lahum mirbad iyaga u sugnaaday waagii meeshan geela laysoo keeniye xeradiisii waxaa kaloo mirbadka la yidhaahaa ee timirta markay soo gooyaan rudabka ay soo gooyaan meesha ay dhigaan ay ku egejiyaan si dee ay timir u noqoto taasna mirbad waa lagu magacaabaayo dee xadiidkiisna saxiixa inooguba sugnaa ee ahaa rasuulka ilaahay markuu madiino yimi halkan masjidkiisa uu kaba dhisay mirbad buu ahaa ay leeyihiin laba markaa inanoo agooma ahaa mirbadkaasi waa meel dee timirta lagu engejiyo oo la dhigo ama markaa lasoo gooyo rudabka ay tahay taas bay ahayd be haddaba xero ay lahaayeen oo halkan geeli laisugu keenaan galay farakadotni waxay haraatiday waa naaqadii uu sheegaya brijla macnaa hal dee geeli kaba mida ayaa sahl haraatiday waa si uu qisadii uhayo uxusuusan yahay een u iloobin oo waaba kaa dee arrintan baaba isaga kuba dhacday farakadotni birijla way haraatiday w bal xadiidka waan maqsuudkiisi waan soo ogaan babon idaa lam yatakalam ilkabiiru hal lilasqari an yatakalama ina waxaan idhi kii weynaaba hadalkii leh waa ixtiraamkiisii iyo ijlaalkiisii kii weynaaba aamuso hadli waayey mid yarina waa joogaa miyuu dee ma arrinkaa horun buu ku sugnaanayaa kabirtaa aynu soo aragnay mise waa leeyahay inuu hadlo kol hadduu isagii hadli waayo dee hadduu min baabi awlana way noqon hadduu isaga yidhaahdaan kuu daaye hadal uu ku yidhaahana min baabi awlay noqonoo kaas waa hadlaya inankii yar ninkii da-da yaraana nin waxboobay ma noqonayo ee bal ruuxii haddaanu weynaa hadlin gees kalena aanu isagii uba wakiilan hadalkii kii ma ma hadlaya dee kol haddii la hadli waayo kii yaraa ma hadlaya istifaan buu usoo dhigtay de bal xadiid baana inooguba imanaya bukhaari ilaa kitaab اlcilm iyo meelo kalena uu ku soo arooriyey kitaabkiisa صaxiixa xadaثna msdad qaal xadaثna yaحya بnu saciidi waa yaحya بnu saciid الqaطani maka yaحya بnu saciid اlanصaari baan soo maray waa laba nin oo kala weyn waa laba nin oo markaa ka hore waxaan idhi waa yaحya بnu saciid اlanصaari waa nin ansaar ah oo caalim ahaa taabiciinta raggii ugu dambeeyey ka mid ahaa waana xadiidkii inama alacmaalu binniyaat ninkii warinayey waana xadiidkaasi ninku dariiqiisa kaba faafay inta hore o dhan waa keli keli cumar ibn اlkhadaab calqamat bnu waqaas maxamed ibnu ibraahim waa mid mid weeye marka isaga la soo gaadho ayay casharaat ama boqolaal kaba wariyeenoo xadiidku waa halku kaba faafay waa ninkan yaxya ibnu saciid ama ninkan aan hayna waa ninkii isna imaamka ahaa ee yaxya ibnu saciid alqadaan oo isaga waa atbaacu taabiciintii dhexa weliba bal waa dabaqadii koowaadna maaha ee isaga soo raaci lahayd ee atbaacu taabiciinta ugu waaweyneyd waa kuwoodii dhexe waa yaxya ibnu saciid alqadaan yaa aimadii xadiidka dee waqtiyadiisi ama raggii ugu mudnaa kaba mid ahaaba ama dee isagii cabdiraxmaan baaba dabaqada ragga ahlujarxi watacdiil waa labadoodaas ay dabaqadaas noqonayaan ragga ugu heer sareeyaan can cubaydillahi wacubaydillahi bni cumar ibni xafs ibni caas ibni cumar ibn اkhadaab horeynu isna usoo marray waa sigaaru taabiciin cubaydillahi bni cumar weeye qaala xadaanii naaficun cubaydillaahiga naafic kaba wariya kollay imaam malik iyana dee uu ka wan yahay isagoo xagga dabaq ahaane laakiin naafic iyo riwaayada waa kula siman yahay waana nin marka la eego naafic xertiisii raggii ugu itqaanka badnaayo barhkood imaam malik oo hadda silsilada silsilatu dahab ay u bixiyeen marka la eego malik can naafic can ibni cumar ayay haddana barhkood kaba sii horreysiiyeen xagga axaadiisa naafic cubaydullaahi cubaydullaahi ibnu cumar baa la yidhaaho waynu soo marray horeynu usoo marray isaga cubaydullaahi ibnu cumar waa aalu cumar ibn khadaab ibna xafs ibna caasim ibna cumar ibn khadaab wuxuu yihi markaa xadaanii naaficun can ibni cumara qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi akhbiruunii bal ii warrama bishajaratin geed iga warrama rasuulka ilaahi baa leh kitaabuulcilmi baa ugu horeyn uu bukhaari ku soo arooriyay isagoo dee ninkii caalimkaha inuu saasoo kale masaa'il uu dalabadiisii uu ku dul tuuro dee yidhaah waxaas iyo asilooyin saasa laba yimaada isagoo u dariishanaya geed mahaluhaa mahalkeedu mahalu lmuslimi xagga muslimka ninka muslimkaa mahalkii ay tahay waa xagga waxtarkeeda iyo sida loogu intifaacaya iyo dhammaanteed ba ay wada wanaag iyo wada nafci ay tahay ee ruuxa muslimkiina waa ruuxa dhammaantiiba wada wax lagu wada intifaaca taasba weyn haddaba geed mahalkeedu ruuxa muslimkoo kale yahay taas weeye kitaabka waa tacliiqan yaran hayo kolle wuxuu ka soo qaadaya fadlulahi samed bu wajushabaha barhkood sa yidhaha de raggi ka horrey xagga wajushabaha ay kaba dhigeen ana nakhlata naxlahana ayu taalo maan bar mako haddii kole dii madaxeeda la gooyada way dhammaataayo khalaas inta sare haddii laga gooyo mahasa kale dhirta kale baarkii ama intaa laga gooyo dib u baxaysa madaxii haddii laga gooyo way dee u dhammaanaysaa buu leeyahay oo ma korayso marka dambe sida insaan madaxa laga gooyo oo kale mid lab iyo mid dhadig bay leedaha waa tan talqiixiyo looba sameeyo adigu muhimku waxa weeya waa ajzaadeedii oo dhan baa lagu wada intifaacaya oo taas haddaba muslimka oo kalea taasoo tu'tii bixinaysa ukulaha bixinaysa weeye oo ukulaha waa wixii laga cunayey weeye simaarteedii kula xinin sanad kastaba biidni rabbihaa rabbigeed idankii oo sanad kastana way dhalaysaa midhaa laga cunaya sanad kastaba ilaahay idankii bartaa kaba warrama oo laa taxutu aan daadin ahayn waraqaha weligeedna ku iyo dee markaa jilaal waxa weeye waa caleynteedu waa baaqi uun ma daadinayso caleyn maaha sida dhirtan marka dee hadhow jilaal ku galo caleynta ay kama daadinayso walaa taxutu ma daadinayso waraqaha caleenteeda ma daadinayso kollay taas baa rasuulka ilaahi fawaqaca fii nafsi nakla dadkii uu rasuulka ilaahay la hadlayay laa tobaneeyay ahaayeen abubakar iyo cumar iyo kibaartii saxaabadaa jooga ibnu cumar reedu xadiidka warinayo yaroo aabihii xataa joogaana waa fadhiyey dadkii markii rasuulka ilaahay yidhi balgeedka caynkaasa ii sheega iga warrama waxaa loo kacay dhirtii baadiyaha dhirtii baadiyahun bay u kaceenoo lama dareemin geedkan dee iyagu ay ku intifaacaan ee aan kaba dheerayn inuu yahay bal qariinaa jirtay oo wax jumaar la yidhaayo malaa timirta un lagala baxo oo taasoo jamaaru nakli baa meeshana la keeno qariinana way jirtay adigu looma baraarugine dee fidnadu waa wax ilaahay bixiyo mawhibaha dhirtii baadiyaha loo kaco waa geedkaa waa geedkaa waa geedkaas markaa ibnu cumarna waa yar yahay oo fawaqaca waxa ku dhacay buu ihi fii nafsii naftayda annakhlatu nakhiisha macnaa in geedkan rasuulka ilaahay sheegaya inay nakhiisha tahay ayaa ku dhaco laakiin waa xishooday inan yar buu ahaa waa laga waaweynaa uu xishooday fakarihtu waxaa nacay an atakalama inaan hadlo oo inaan idhaha waa hiyo nakla deena waa kan abubakar baa fadhiyo cumar baa fadhiyo rag kaleo waaweyn baa fadhiya dadkiina aaninama dareemine waa kaa dhir kalea laga warramaya ee dhirtii baadiyaha loo kacay wasama meeshaasna waxaa ku sugnaa abubakrin wa cumar radia allahu canhuma waa la garan waaye falamaa lam yatakalamaa markay labadoodii hadli waayeen ayaan dee anigii iska xishooday buu idhi oo bal masalan waxa weeye dee sakatu wey fakaritu an atakalama wasama abu bakrin falamaa lam yatakalama istaxaytu an atakalama weye waxaan ka xishooday inaan hadlo waan iska aamusay markaasuu markii dambe la garan waayo yihi qaala nabiyu salى اllahu alayه wasalam hiya naklatu waa geedka timirta ah falama kharajtu majliskii markii laga tegeen baxay maca abi qultu waxaan idhi yaa abati waqaca waxa dhacay fii nafsii naftayda waxa ku dhacay annaklatu inay geedka timirta a tahay qaala markaasaa wuxuu idhi abi cumar maa manacaka maxaa kuu diiday an taquulaha inad oo markii inaad tidhaahid maxaa kuu diiday taas buu idhi low kunta haddaad ahaan lahayd qultaa mid yidhi oo bal haddaad markii odhan lahayd kaana axaba ilaya min kada wakada macnaa dee waa inankiisii fahmadiisa iyo najaabadiisay tilmaamaysaa aad buu ugu farxaya oo markaa inankiisa oo najiib oo fahmal oo fidnadaal oo wixii dadkii waaweynaa garan waayeen gartay taas markaasaa wuxuu leeyahay haddii ad adoo yidhaaha markii oo yidhaahaan iyo nakla rasuulka ilaahay intaan u sheegin ayaan wax kasta oo adduunyiyaba kaba jeclaan laha kaana axaba ilaya min kada wakada qaala wuxuu yihi waa kan maa manacani ma diidin ilaa lam araka inaanan ku aragun mooye wax kaloo i diiday ma jirto oo aan ahayn inaanan ku arag adiga walaa abaabakrin abaabakr takalamtu baa idinkoo hadlay fakarihtu dee idinkoo jooga ayaa nacay inaan hadlo oon wax sheego bal markaa waxa weeyaan un horta in dee cilmigii iyo jaanibkan mubaaxasadiisi iyo balwaxyaha caynkaasa oo san oo kale dee awqaadda qaarkeed laba yimaadaa xadiidka way nooguba sugan tahay geedka nafcigiisuna waaba kanoo dee caleentiisa ama daadana ay waxyaalo badan oo kolley riwaayaadka qaarkood kuba yimi oo rasuulka ilaahay tiriyena waa jireen dee waxaana jirta kolley qara-intuna qeyb bay kaba qaataa fahamka waa ta aan lahayn jumbaar baa meeshii jiray cid baan u baraarugin xagga fahamka iyo fidnada iyo waxaan dee markaas in fahmada caynkaasi deg degina de waa mawaahib ilaahay subxaana watacaala bixiyaba taas bay tahayba de arrinkanna waa inooguba sugaya imika muu jasmin oo dee ibnu cumar muu hadlin e laakiin de waxa ay tahay hadduu riixi weynaa muu hadlin waa hadli waayey hadduu u daayuu yidhaah kii ka yaraa adugu hadal isagii baa dee kanna xurmadii waa ilaaliyey kanna waa kanoo isagii ku daayey isagii dib ugu soo riixo uu hadlaya haddii meesha ay hadal u baahnayd oo dee kii waaweynaa kii weynaa liamrin maa uba aamuso iyada markaasna e ma noqonayso jaanibkaa horeynu soo maray oo nin ninkii weynaa ka weynaa aan xormayn hadalkii ka boobay ma noqonayo kol hadduu isagu dee meeshiisii gabay ama uu hadliba waayey ee liamrin maa uba hadli waayey bal markaa waxa ay tahay in isagoo kii kalena diyaar u ama arrintii horta isagii hala horreysiiyey kii weynaa weeye ixtiraamkii iyo ijlaalkii bay kaba mid tahay takriimkii bay kaba mid tahay haddii dee bal matalan wax ama tawkiilkaasi yimaado ama isagoo hadliba waayo meeshiina hadal loogama baahnaana ee markaa waxay noqonaysaa kolley kii ka da-da yaraa fursadiisii iyo waqtigiisii oo hadlila waa imanaya baabu taswiid ilakaabiri bal dadka waaweyn in madax laga dhigo taas baabkeed wey oo meeshii kolle dii dad waaweyne joogaan oo wixii uba suubaday in haddii dee cid xil loo dhiibayo mas-uuliyad weeye ama ruuxan dee reerkan oday loogaba dhigayo codhe ama qoyskii waa qoys keliyabe say noo soo socotee ruux dee iyaga marka la eego reerkii odaygoodii ay kaba dhiganayeen inay da-dii ilaaliyaan oo kii weynaa iyo dadkii waaweynaa manaa taswiidku waa macnaa jacluhum sayi dee waa saada lagaba dhigto iyo dadkii madaxda ah iyo qaadadii iyo kuwii dadkii yaryaaraa kaba horeynayey tajaaribtay leeyihiin iyo dee mansiladan kale shareecadu ay siisay ruuxa weyn daraaddeed bal qisana inoo soo socoto waa ahar baa may inoo soo socdeen bal markaa oo taswiid taas wey xadaثna cmr بن mrزuqi qal xadaثna شhuعbaة can qataadata samictu mضrفa can xakiim بn qays بn caaصim ana abaahu awsى cinda mowtihi banih camar iyo shucbe iyo qataade iyo mضarif ibn cabdالlahi بn shakir intaba waan soo wada maray iyada taasoo dhammaan waan soo maray imaamkan qataade la yidhaahna kolley culimadu waxay kuba sheegaan de tdliise laakiin waa kan samictu mdarifan horta uu yihi xataa haddaanu samictu mdarifan odhanna shucba sheekyadiisa kama aqbali jirin waxay tadliisiyaan waxay maqleen inuu kaba aqbali jirayo haddii uu isaga iyo abu isxaaq asabiic iyo ragga caynkaasa in tadliiskooda kala duu shucba warinaya waa laga aamin baa laba yahay mudarif wuxuu ka warinayaa cabd ibn cabdillahi bn shakir mudarif aabihina waa saxaabi oo waa taa hore iyaga mudarifka usoo marnay nin la yidhaaho xakiim ibn qays ibn caasim waa nin taabiciya oo laba yidhiba waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashayna ee kollayna malaa degaanku maha degaan madiino mid aan idhaahno ru'yuu leeyahy markaas maahe laakiin waaba la yidhaahaa ibnu xibbaanna hiqaatu taabiciin buu kuba sheegay kolley bukhaarina kitaabkiisan adab waa ku wariyaa in uu kaga wariyaa kitaabkan aan hayno weeye nasaa-ina uu ku wariyaa waa inta uu kutubta kagaba sugan yahay in iyada ibnulqadaan oo kale iyo dahabiya nin aan la aqoon bay kaba dhigeen bal xakiim ibnu qays ibnu caasim baa wuxuu leeyahay ana abaahu aabihi aabihi waayo waa qays ibnu caasim kalley qays ibnu caasim waxbaa tarjamadiisa kuma raagayne waa nin marka la eego filjaahiliyana odayaashii iyo madaxdii la yaqaaniyo dadkii ashraafta ahaa xilmi iyo caqli iyo madaxnimoba lagu yaqaanay ahaa weeye waa nin reer tamiima filislaamna kolley dee wanaaggaa hore u sugnaaday iyo sharaftaa hore uu la soo islaamayo dee waa taasun waa lahaa uunoo sharaftaa waa lahaaye waa nin reer tamiim aan leenahay wuxuu rasuulka ilaahay la soc uu yimi oo uu islaamay maalinta sanadii sagaalaad ee hijirada marka qoyskoodii ama reerkoodii aan ujeedaa qoyskiisa maahe reer tamiim wafdigood yimi oo wafdigii reer tamiim buu la socday oo horta waa ninkaasba weeye waktigaas baanu islaamay marka la eego filjaahiliyana nin jaanibkaasana uu ahaa waxyaalaha ay dee culimadu halkan soo naqliyaan ee kutubta ugaba sugan waa saxaabi e waxaa kaba mida inuu dadkii khamrada iska xarimay ahaa waqtigii jaahiliga kolley arrin baa qabsataa la yidhaahyo maalin mala isagoo khamro cabay oo sakhraamay ayuu ilintiisa xaruskeedii qabtay oo markaasuu aabaheed iyo hooyadeed nacaayay walaa taas oo kale dayaxoo uu arkayna dee si wuxuu dayaxii laba hadlayo ayuu wax yidhi oo markii dambe oo caqligiisii usoo noqday loo sheegay ayuu goostay inaanu dee malaa xoolo badanna khamrada waa ku bixiye aanu dib uguba noqon oo bal taas weyn arrin kaleo dee isagana lagu xusana waa ninkii carab ugu horreeyey inantiisa aasanin inantiisa aasan ninkii ugu horreeye weeye manaa waida almaw-uudatu su'ilat xabal nololintii carbeed ay hablahooda iyagoo nool aasayeen waa ninkii bilaabay marka taasi waxaan garanaynaa dee kol hadduu ninkii bilaabayba islaamnimo soo gaadho bal rasuulka ilaahay sanado badan ka geeri dambeeyey muddada ay carabi ay hablahooda ay aasayeen iyagoo nool maha muddo dheeraatay oo maha wax boqolaal iyo qarniyo qaadatay ee ninkii bilaabay waa ninkan qays ibnu caasim ee waxaaba la yidhaahaa kolley arrin qabsatay oo isagoo waxaa riwaayo timi kolley aharkiisan ama dee waxyaalo lagaba wariyayoo abubakar oo kaliya ay weydiiyeen kaba mid ahayd inuu yidhi waxaan uga baqday in ruuxaan u qalmin inuu dee iyagii bal maalan ay zawj u noqdaan lakiin waxay soo naqliyeen malaa iyadoo dee kolley dagaallo waa lagu jiraye inantiisii ay malaa nin kale oo cadowgiisi ay gacantiisa gashuu naag kaba dhigtay oo kale markii dambe ay heshiiyeen in inantii aabaheed iyo ninkii la dooransiiyey dooratay dee ninkii xoogga kuba qaatay oo markaasuu gooso ilaa sideed hablood iyo u aasaa la yidhaah rasuulka ilaahina uu weydiiyey wuxuu kaba yeelayaa la yidhaayo waxhoree buu yidhi ama geel bixi oo kale da sadaqa ahaane laakiin wax jaahiliga oo islaamnimadkii ayaa dumiyey oo kaleba ee bal qaysn arrimaha kale dee ninkan laguma xuso waxaa kaba mida waa dulqaadkii badnaaye uu lahaa axnaf ibnu qays taabicigaa la odhanaya mukhadramka baa la yidhi xilmiga iyo dulqaadka ayaad kaba baratayoo ninkan buu sheegay qays ibnu caasima wuxuu yihi wuxuu u joogay isagoo maalin nimanaad golihii la fadhiyo oo uu dooyeysayo bal galkii sare iyo dee bahashii seeftiisa una ku dooyeystay oo uu fadhiyo qoomkiisii dee tolkiina uu dhex jooguu hadlayo ayaa loo keenay buu yihi nin garba duuban iyo ruux mayda waa laba nin waa lasoo xidhxidhay waa qaatilkii iyo maqtuulkii markaasaa la yidhi haadaa ibnu akhiika qatala ibnak wa adeerka ninkaad adeerka u ahayd oo inankaagii dilay dooyadii muu furin hadalkiina ma goyne horta hadalkiisii buu iska dhammaystay markuu hadalkii dhammaystuu la hadlay kii uu adeerkaa wuxuu yidhi dee dembina waad kuba dhacday gees kalena cadadkaagii unbaad yarayso waa nin isdilay unbaaba tahay bal waxyaaluu yidhi yidhi wixii kaba dhashay nin kaleo uu dhalay baa wuxuu ku yidhiba in adeerkaasna xadhigga ka fur walaalkaana aas geel aad u badanna waa lahaaye boqol halaadna bal hooyada ama hooyadii u gey dee waa ruuxaa goolaba ama dee tani ay kuma timeen sidii isagiina xargii buu halkii kaga furay oo dulqaadka geel istiina waa bixiyey bal walaalkaana aas buu yihi oo bal qays bu ahaa maalintuu dhinta waxa yidhaha saddexiyo soddon ama labiyo soddon bay raggu ahaa inuu kaba tegayey bal raggii buu dardaamay ha labiyo soddon way joogeen malaa markaas dakar waa kan dardaarankiisii waa nin naasixan oo haddee noloshoodina waa u dardaarmay bacdofaadkiisiina waxay yeelayaan waa kan sheege haddaba ninkaas qays ibn abi caas ibnu caasim ayaa an aba awsaa dardaarmay cinda badi mawtihi waa geeridiisii agteedu baniinamadiisii u dardaarmay oo wuxuu yidhi faqaala itaqu llahi ilaahay ka cabsado ilaahay ka cabsado tan uu dardaarmaya waa naasix waa dee bacd alislaamina weeye waana basru markii dambe de waa wakti dambe waa rasuulka ilaahay badan buu kaba dambeeyey wasawidu waa halkan maxalushaahidku waxaa sayid ka dhigataan akbarakum waa ujeedadu marka dhinto dee imika isagaa reerkii odaygooda ahaa ee ninka idinku weyn odaygiina iyo sayidkiina ka dhigta kaas buu inamadiisi buu amrayaa taas way waana ninka kolle wuu inoo dambeeyaa bal markii uu yimi ayaa waxaa sanadkiisna waa xasan rasuulka ilaahay yihi markii uu yimi ee madiine uu yimi haadaa sayidu ahli lwabar waa dadka dee xoolaa dhaqda waa dadka geela dhaqda waa ninkii sayidkooda ahaa baa rasuulka ilah yihi sanadkiisna waa xasan waa ninka lasoo naqliya waktigan uu dardaarmayey intuu isu geeyey ula badan ayuu amray inamadiisii bal jebiya yidhi way isku xidhan yihin way jebin kari waayeen waa ninka dee arrintaa qisadaa lasoo naqliyo markaasay jebin kari waayeen oo markay jebin kari waayeen ayuu kala furfuru yihi bal jebiyo dee midka saabakiisii sahmigiisii dhibyaraan buu kuba jebiyey waxaanu lahaa dee waa kaase saa isugu dubnaado haddaad dee saa ahaataana waa kaas kalabadii iyo duhurkii ba idin yeelan haddii kalena mid kastaaba gaarkiis saasuu noqonaya waa ninka qisadaasna laba soo naqliyo waana cinu markaa uu dhiman doono dardaarankiisii haddaba wasawida akbarakum maxalushaahidku halkan weeye muxuu ku cileeyey fa ina alqowma qowmku idaa sawaduu akbarahum ninka ugu weynee odaygooda ahee dee una qalmayey madaxtinimo hadday madax kaba dhigtaan waa dadkii walaalaba ahaa khalafu waxay ka khaliif noqdaan abaahum aabahoodo macnaa aabbahood maqaamkiisii way ilaaliyeen lafdigu xaf ibnu xajar sooba naqliyo oo kale axyaw dikraabi aabbahood niman dikrigiisii iyo xuskiisii noolaynayo oo aabbahood wanaag kaga khaliif noqday noqonayana waa reerka ee odaygoodii uba talinayo halkii aabihii oo kale uba galay taan waidaa sawaduu laakiin hadday sayid ka dhigaan koodii waaweynaayo joogay mid yar yidhaaheen ayay cumaamadda u duubeen asqarahum kii ugu yaraa azra waa ceebaynayaayoo bihim iyaga daalika arrinkaasi fii akfaa'ihim dadka iyaga nudaradooda ah oo markay dee shirar yimaadaan ama arrin laba yimaado iyadoo dadkii kale odayaashoodii joogaan nin dhallinyaraa markay odayaashoodii intay kaba tagaan ninkii ugu weynaa nin dhallinyaraa ay yidhaahaan kan baa sayidkooda ah taasi iyagii way ceebaynaysaayoo ceeb bay kuba noqon dadka kale ee agfaadooda ah u dhigmaya agtooda ee akfaa'ihimna waa jamcu kuf-in weeye kuf-in waa ka fadu way reebantahay hamsaa u dambaysa isagaa akfaa lagu jamco waa annadiir iyo waa kaas haddii imaka halkan la yidhaha akifaa'ihim inagoon waxba bedelin fa'da uun imaka aan shid kaba dhigno kaafkuna uu kasirsamo akifaa'ihim waxay noqonaysaa jamcu kafiifin oo dadka indhaala waa kii indhaalaayo kafiif waa ruuxa indhaala dee jamca waxaa lagu jamciyaa akifa baa lagu jamciyaa haddii in imaka tanna kuf-un walam yakun lahu kufuwan axad ama markaa kufuna waa annadiir oo dee jamciisiiba akfa ah kolkolla way dhacdaa oo de way haddii goro way dhacdaa iyagoo loo jeeday imaka kan aan u haynay ayay barhkood kaba cabiraan akifa oo dee macnihiisu bedelayaa wax kala noqonayaaye akfaim watan wacalaykum korkiina waa wasiyo kaleeg waa dardaarankiisa waa dardaara nin weyne oo dee tajribe lahaayo oo qol lahaa xilmi iyo caqlina lahaa wacalaykum korkiina waxaa bilmaal xolihiinana dhowrta weeye ilaashadoo xafida iyo waصطinaacihi macnaa waa ikhtiyaarihi lisunci اljamiil ama dhaqaalayntiisa iyo ina xoolihiisa ilaashataan oo dhowrataan oo dhaqaalaysataan bar taas baan kuma fasiraynaa istinaac walow dee istinaaci uu yahay dee iyadoo xoolihii looba hayo waxa fiican oo laguma sameeyo in dadkii dee abaal iyo waxyaalahaas agtoodii dee waxweyn looguma galo ee bal waxa weyn mee xoolihiini ilaashada weeye xafidta waabatane fa inahu maalku manbahatun wuxuu sharaf iyo magac u noqonaya lilkariimi ruuxii deeqsiga ahaa iyo ruuxii kariimka ahaa ee maal hadduu hayo magac iyo sharaf buu u yahayba wayustaqna bihi maalkiina waa lagaga kaaftoomaa can ilaimi kii xumaana ruuxii laiimkaana dee kol haddaad adigu kifaayadaadii haysato in ku la-iimood waxmoodana waa lagaga kaaftoomaa sharafna ruuxii buu uba yahay وإyaaكم waxaa kaloo iska ilaalisaan ومسألة الناas dadka baryadooda inay dadka wax weydiisataan فإنaha min akhiri kasb الرajuل wey ruuxu wuxuu ku shaqaysto ama uu wax ka dayayo kasabkiisa waxa ugu dambeeye weeye bal riwaayaadkiisa waxa kuba yimi tahdiib الkamaal iyo isaabo oo kale iyo hadaladu kolley in ka ziyaadsan baa kuba sugane inay dee taasi ruuxii dee su-aal bartay ma shaqaysanayo nin xoola dee shaqaysanayo maha tan uu shaqo kaba dhiganaya kasbigii rajulkana ka ugu liito weeye kaasi ruuxu wuxuu kasbado ama waxa ugu dambeeye uguba liito weeyaane taa iska ilaaliya waidaa mitu haddaan dhinto mutuna waa lamid mitu waa mata yamato markaan idhaahno mata yamato luqo kalena way jirtaa mata yamito labadaba mitu bay kuba iman haddii la yidhaaha de mutu aan idhaahnana waa mata yamutu qur'aankana labada qiraa'aba way ku sugan yihin fain mutum fain mitum oo markaa mita iyo muta labadaa wej bay kala yihin mata yamutu haddii laba kin labada kale mata yamato iyo mata yamito labada luqo kaleba dhammaan sanay kuba imanayaan mitu bay kuba imanayaan wayo saddex luqona waa jirtaayo adi bay ka sheegayeen oo ma reer shanqayda man manacat zawjatuhu minhu lmabit mata yamatu wayamutu wayamit ninkay zawjadiisa habeenkii mabidkii udiida adigu de waxyaala adigu de hadalkii adiim ama hadal shaacire lakiin luqaadkun baa ku wada yimeen waidaa mitu falaa tanuuxu ha barooranina aniga hay barooranina yaa lay baroorna fainahu lam yunax calىa rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi ba looma barooran waidaa mitu haddaan dhinto fadfinuni waxay igu aasaan biardin dhul igu aasa laa tashcuru ani ogaanahayn oonay ka warhayn manaa qariya qabrigayguu leeyahay oo bidafni aaskayga bakr bni waailan waa reer ballaadhnaayo bakri reer bakri bni waailan manaa dhul aanay dee ama dareemahayn iyo meeshii laygu aasay reer bakri bni waail igu aasa muxuu taa u leeyahay wixii waa laga soo gudbay laakiin dee haddana waxyaalaynayma hadhaan faini anugu kuntu waxaan ahaa ugaafilhum macnaha mid kafladooda iyo kiradooda dalba ugaawilhum iyo ugaayirhum iyo intuba waa laguba wariyo macnaa ujeedooda mid ku duula oo dee dagaaladii ka dhexeeye weeye waqtigii fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada kafladooda ama dee waa waxaan weerari jiray calaa xiini gaflati minhum ama waan weerari jirayoo dagaalaad nagaba dhexeeyo dee dad aan ka laayiyo waxyaalo way jiraan marka waxaa dhici karta cadaawadaas oo kale daraaddeed mid dee taahayey waa laga yaabaa dee nin aabihii la dilo beryahaas oo kale inuu qabrigiiba hadduu doono faraxumeeyo ama dee fadho oo kaleo taasi ay cadaawo kala beertuu leeya oo idinkiina waxa weeye idinkiina magac xumaa idinkuba keenta bal haddii dee dagaal aqaadana taasi dhib kale ay kaba dhalatee meel aanay qoladaasi ogeyn unoonay dareemahayn bal aaskaygiyaanay dareem halka laygu aasay yaanay garanaynin buu leeyay wuxuu leeyahy adigu bacda wafaati si aan xumaanay waayo inta dambe cilada kuma sugnayd si aan dhibaata anay u iman oo haddii midda caqligaabi uu yidhaaho ninkani waa ninkii sidaas ma ahaa oo wax sameeyo qabrigiisii ama uu dee foqo ama waxaas oo kale iyagina dadka intaa leeg buu dhalay iska daadee ilmaadaradooda iyo dadkii ay ruuxii ama ay dilaan ama ciddii ay kuba duulaan iyadoo fil islaam la joogo dee fasaadkaa weyn baa kaba ratimaye bal taasuu iyadana uba dardaarmo suu xasan yidhaaho nasaxahum xayan wamayita maxalu shaahidkuna wasawidu akbarakum waye qab yucdi hamarata asqara man xadara min alwildaani midhihii wuxuu siinayaa ciddii waxa weeyaan isaga timi ee u timi ki caruurta ahayd kii ugu yaraa waa macnaha xadiidkan ku ogaan doonaa waana xadiid rasuulka ilaahay deba inoogaba sugan oo kitaabka kale saxiixaba inoogaba sugan waa dhulkaa beeraha le iyo dadkaa wax beerta rasuulka ilaahay baa maxaa ay ahayd adabkiisa iyo caadadiisa ahayd ama iyaga reer madiine ahayd marka ugu horeeya waktigan dee midho ay bislaanayaan timirtoodii ka soo qaad oo dee waktigan xagaagu soo galay bay soo gu-i jirtay haddaba waxaa ugu horeeya kaba bislaada ayay soo qaadi jireen waa tabakuura laga cabira oo waxaa ugu horeeye baxe ama lagu la cuni karee bislaada ayay keeni jireen oo rasuulka ilaahay bay u keeni jireen si uguba duceeyo taas oo kale rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh muxuu yeeli jiray ducadiisana waan arki doonaa kuba ducayn jiraye kaasoo kale muu cuni jirin ciyaalka meeshaa jooga ka ugu yar ayuu siin jiray taasuu siin jiray ducaday noo soo socotaa markaa macnuu taa weeyaan oo hadday saasoo kaleba dhacdo waxyaalaha caynkaasoo kolley ninkii dadka u madaxda ahaa oo kale ama u mudna wixiiba hadduu yahay waxaa yaree kooban in dad wada gaadhahayn ee la keenay hadduu isagu afka geliyo oo kale waa nooc xataa sharaftiisii aan ahayn ama kuba habboonayn dadkuna ay soo wada eegayaane wixii markay wada caam noqdaan mooyaane dee markaasoo kale waa ciyaalkaa yaryare iyagii kuba farxaya iyobaabuu markaa rasuulka ilaahay siin jiro bal taas bay ahaydba waana kan xadiidku xadثna muسى qال xadثna cabdالعaزيز عan سhayl بن abi صاalح kole cabdالعaزيز بن المkhtar in la yidhah weya dabaaqo reer baصr ahaayo waana nin iqa weeyaan oo aduu marmarkaas koley ninkani waa xafsa bintu sirin buu mawlaheeda ahaa waana nin iqa weeye koley arka طaبcaadka kitaabkan iyo نusqooyinkan dee kala duwan ee kitaabka laga mduceeye barhkood oo kale inu daarawardi ka dhige lakiin waa cabdالعaزيز بن مkhtar wey an suhayl isagaa ninkaasaa suhayl imaka halka muuse ninku kaba warinaya aladab اlmfrad isna suhayl ka warinaya waa ina mukhtaare can suhayl bn abi صaalixin can abihi can abi hurayrata qaala kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa utiya marka loola yimaado bizahwi waa timirtu markaa ay bislaanayse dee marka hore curdin bay ahayd haddaba markan dambe ay soo casaan iyo midaba yeelatay soo dee rudaboobayso waa inta ugu horeysa waa bakuurada taa lagaba cabiro sida xadiidka kaleba kuba sugnayd laftigiisa idaa utiya bibakurati fa waxa ugu horeeya soo go-a weeyaan ama soo bislaada marka loola yimaado qaala wuxuu odhan jiray allahuma baarik lana ilaahu noo barakee fii madiinatina magaaladayada noo barakee wamudina waa weel ay wax ku miisan jireen oo sidii dheglaydin ama koombadii oo kalea mudka yagiina oo dee noo bara noo barakee wasaacinaa saacuna isna waa mikyaal macruuf ah waa kan sakaatulfidrigana lagu bixin jiray saaca iyagana noo barakeeyo ujeeddadu waxaan wax lagu miiskeeda iyo raashinkeeda iyo waxaa noo badi waa aalaadkani waa aalaadkii makaayiishii dacaamka iyo waxaa barakatan ijcal yeel barakatan maca barakatin baraka maceed baraka mudaacafo weeyaan oo noo laablaab oo noo ziyaadi barakadad umuuraha noo barakaynaysa taasuu odhan jiro waa ducayn jiray waana arrintay uguba keenayeen uma bacdigeedna awalahu waxa u dhiibi jiray waa dee raxmadii yarayd bay ka yar naxariistiisii aynu soo marnay tani kaba mid tahe asqara man yalihi cidda isaga kusoo xigta ka ugu yar ee min alwildaani caruurta macnaa waa cidda markaa meeshaa joogta ee caruurta ka ugu yar ayuu dee wixii maaha wax dad wada gaadhaya wax loo wada qaybiyana maaha kaas u siin jiray ducadana waa laba iman jiray bal markaa waxa ay tahay un qaybtii weli waxaan ku jirnaa uun xaqii ka yari lahaa iyo ka weyne xaqii uu lahaa raxmaddii ka yar baaba dee tana ay kaba mid tahay ama shafaqadii iyo naxariisi iyo ka farxintiisii iyo waxyaalaha caynkaase xuquuqdii ka yar ee la ilaalinayayba baabu raxmati sagiir waa xadiid aynu soo marun buu soo celinaya marka waxa kaloo inagaba xidhani ma jirto waa xadiidkii cabdالlahi bni camrin xadaثna cabdالcaزيiز bn cabdالlahi qaala xadaثna ibn abi zinaadi can cabdالرaحman ibn الxaariثi can camr bni شhucaybi can abihi can jadih cmr cabdالرaحman ibn الxaariث ibn cabdالlahi bn cayaash ibn abi rabica waa nin reer bani maqsuma oo reer madiine ahaa oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaana kaba mid ahaa kolley axmed iyo nasaa-iyo ibnu madiniya way daciifiyaan ibnu sacad iyo cijriyana way tawsiiqiyaan saasuu daraaddeed xaafid ugaba cabira saduuq inuu yahay lahu awhaam عن cمر بن شhuعيب عن أبيه عن جده أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال لayسa مiنا maن لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا waa xadيiثkii noo soo horeeyey والله سبحانه وتaعالى أعلم سبحاaنك اللهم بحمدiك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرka وأتوب إليك